Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa gargaar bini'aadantinimo loogu qeybiyay in ka badan kun qoys. Deeqdaani loo qeybiyay ayaa ahayd deeqo kala duwan oo isugu jirta raashin, waxaana deeqdaani loo qeybiyay dadka nugul ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka nololeed kuwaasoo saameeyay abaarta iyo duruufaha deegaanka ka jira. Sheekh Cabdiraxmaan Maxudiin Jimcaale oo wakiil ka ah Saldanadda Cummaan oo deeqdaani bixisay ayaa ka warbixiyay deeqdaani ay gaarsiiyeen dadka danyarta ee ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
dowladda cumaan bulshada iyo shacabkaba waxaa ilaahay fadligiis ay noogu dhacdisay qurux badan oo wanaag badan oo xasiloon waxaan kaloo mahad u jeedinayaa maamulka degmada oo ku guuray gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa oo noola shaqeeyey si aad u qurux badan Dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada ka faa'iidaysata deeqdaani ayaa ka mahadceliyey alxamdu alshukur waa mahadsantihiin maanta inta ka bilaabato daragaan dareemaynaa waa mahadsanyihin dowlada dhammaan lacagta waxayna soo gaarsiisay waa ku mahadsan yihiin aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waa degmada balcad haddaan nahay degmada balcad aadaan raalli oga nahay ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim furdug ayaa u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay deeqdan in la gaarsiiyey dadka danyarta ee ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe u garab istaagteen bir walboo rabadaan xilligan markii la gaaro waxaan ugu mahadcelihaynaa cid allaalay ciddii ka shaqaysay cid allaalay ciddii soo abaabushay ciddii noo keentay annaga anigoo ku hadlaya afka bulshada reer balcadna waxaan leeyahay waa idinka guddoonnay waan idinkaaga mahadcelihaynaa ilaahi subxaana watacalana waxaan idinkaaga baryaynaa inuu ajir idinka siiyo kaalmadaani la gaarsiiyey qoysaska danyarta ee ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa noqonaysa tallaabo lagu yareynayo dhibaatada nololeed ay la tacaalayaan dadka deegaanka hay-adaha samafalka ayaa codsaday in dadaalada noocan oo kale ay la siiyo si loo xoojiyo in qoysaska u baahan ay heleen taageero joogto ah